bilowgii cutubka kontonaad markaasaa yuusuf ku dhacay wejiga aabbihiis wuuna ooyey oo dhunkaday kolkaasaa yuusuf wuxuu addoommadiisii dakhtarrada ahaa ku amray inay aabbihiis maydkiisa dawo mariyaan markaasay dhakhtarradii israa'iil dawo mariyeen oo waxaa u dhammaaday afartan maalmood waayo sidaasay maalmaha dawamarintu ugu dhammaan jireen masriyiintiina waxay isaga u ooyeen toddobaatan maalmood oo markii maalmihii loo ooyey isaga ay dhammaadeen ayaa yuusuf la hadlay reerkii fircoon oo wuxuu ku yidhi waan idin barayaaye haddaad haatan raalli iga tihiin fircoon iila hadla oo waxaad ku tidhaahdaan aabbahay baa i dhaariyey oo wuxuu igu yidhi bal eeg waan dhimanayaa ee waxaad igu aastaa qabrigaygii aan ka qotay dalka kancaan haddaba waan ku barayaaye ii fasax inaan tago oo aan aabbahay soo aaso oo haddana waan soo noqon doonaa markaasaa fircoon ku yidhi tag oo aabbaha u soo aas siduu kugu dhaariyey markaasaa yuusuf tegey inuu aabbihiis soo aaso oo waxaana isagii raacay addoommadii fircoon oo dhan iyo odayaashii reerkiisa iyo odayaashii dalka masar oo dhan iyo reerkii yuusuf oo dhan iyo walaalihiis iyo reerkii aabbihiis waxaa keliya oo ay dalkii goshan kaga tageen dhallaankoodii iyo adhigoodii iyo lo'doodii waxaana isagii raacay gaadhi fardoodyo iyo fardooleyba oo waxay ahaayeen guuto aad u weyn markaasay waxay yimaadeen goobtii hadhuudhka lagu timi jiray oo aataad oo webi ordun ka shishaysay oo halkaasay ku baroorteen baroor aad u weyn oo daran oo aabbihiis buu toddoba maalmood oo loo baroortay u dhigay oo markii dadkii reer kancaan oo dalka degganaa ay arkeen baroortii ka dhacday goobtii aataad ayay waxay yidhaahdeen tani waa baroor ku xun masriyiinta oo sidaas darteed waxaa magaceedii loo bixiyey aabeel masriyiin oo waxay ka shishaysaa webi urdun wiilashiisiina way u yeeleen wixii uu kula dardaarmay isaga maxaa yeelay wiilashiisii waxay isagii u qaadeen dalkii kancaan oo waxay ku aaseen godkii ku dhex yiil berrinkii makfela oo ibraahim u iibsaday isaga iyo berrinkaba inuu ka dhigto meel xabaaleed oo hantiya wuxuuna ka iibsaday cefroon kii reer xeed oo wuxuu ku horyaal mamre yuusufna markuu aabbihiis aasay kadib wuxuu ku noqday masar isagii iyo walaalihiis iyo kulli intii isaga u raacday oo dhan inay aabbihiis la soo aasaan oo markay yuusuf walaalihiis arkeen in aabbahood dhintay ayay isku yidhaahdeen mindhaa yuusuf waa ina nibcaan doonaa oo wuu inaga magan doonaa xumaantii aynu ku samaynay oo dhan oo markaasay farriin u fareen yuusuf oo waxay ku yidhaahdeen aabbaha intuusan dhiman ayuu dardaarmay oo wuxuu yidhi waxaad yuusuf ku tidhaahdaan haatan waan ku barayaaye cafi walaalaha xadgudubkooda iyo dembigooda maxaa yeelay iyagu xumaan bay kugu sameeyeen haddaba waannu ku baraynaaye annaga oo addoommadaada ilaaha aabbaha naga cafi xadgudubyadeeda yuusufna wuu ooyey markay la hadleen walaalihiisna way u dhowaadeen oo ku kordhaceen oo waxay yidhaahdeen bal eeg waxaannu nahay addoommadaada markaasaa yuusuf wuxuu iyagii ku yidhi ha cabsanina waayo ma anaa ilaah meeshiisii jooga idinku xumaan baad ila damacsanaydeen laakiinse ilaah wuxuu damacsanaa wanaag si aan u sameeyo siday maantaba tahay oo uu dad badan u badbaadiyo haddaba ha cabsanina anigu waan idinquudin doonaa idinka iyo dhallaankiinnaba wuuna qalbi qabuujiyey oo si raxmad leh ula hadlay oo yuusufna dalkii masar buu deganaa isaga iyo reerkii aabbihiisba oo wuxuu yuusuf noolaa boqol iyo toban sannadood yuusufna qarnigii saddexaad oo carruurtii efrayiim ayuu arkay oo carruurtii maakiir ina manase waxay ku hor dhasheen yuusuf lowyihiisa oo yuusuf wuxuu walaalihiis ku yidhi anigu waan dhimanayaa laakiinse hubaal ilaah waa idinsoo booqan doonaa oo dalkan idinka kaxayn doonaa oo wuxuu idin geyn doonaa dalkii uu ugu dhaartay ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub yuusuf wuxuu dhaariyey reer binu israa'iil oo ku yidhi hubaal ilaah waa idinsoo booqan doonaaye idinkuna waa inaad lafahayga halkan ka qaadaan yuusufna wuxuu dhintay isagoo boqol iyo toban sannadood jira markaasaa inta dawo meydkiisii la mariyey waxaa lagu riday sanduuq dalka masar